degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa maanta laga sameeyey ololo nadaafadeed oo saro lagu qaadayo bilicda magaaladaasi ololaha nadaafadeed oo ay si wadajira u sameeyeen maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada ayaa ahaa mid lagu gubayey qashinka yaalla wadooyinka iyo xaafadaha degmadaasi ciise maxamuud cabdi waayeel guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada waxaan iskugu imaannay oon daah furnay ololihii nadaafadda bilic soo celintii magaalada caafimaadka la dagaalankii cudurrada nadaafaddu waxay ka mid tahay imaanka barkiis qofka islaamka waxaa laga rabaa shuruudaha inta badan ee islaamnimada kaamilka u ah waxaa waaye nadaafad inay qoftu iyadu nadaafad leedahay meeshay degan tahay nadaafad leedahay dukaankay ku ganacsanaysa hortiisa nadaafad leedahay waddada dadka ka dhexaysa nadaafad leedahay waa calaamadaha islaamka u gaar ah waxaan rabnaa maanta dhammaan bulshada reer maxasada aan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafadda hadda tiim ayaan u samaynay rag iyo tumar leh afarta xaafadood ka soo jeedo waa u daah furnay shaqada maantay bilaaw tahay way socon doontaa hadduu ilaahay idankiisa yidhaahdo ilaa iyo heer fiican laga gaaro waxaan codsanaynaa marka bulshada qaybaheeda kala duwan khaasatan ganacsatada ka shaqaysata magaalada kule fiyaalaha ganacsiga inay qof walbaaba la imaato qashinka waxbay ku sii aruuriso iyagoo iqaad la dhihi maayo annagaa ka qaadayno gaariyaan u keenaynaa waxaan ka codsanayna in qashinka sida hadda uu saa'idka u yahay in la dhimo la sii tacdiro qof walba nadaafadda ka sii shaqayso ay ka shaqayso ina waxa gurigeeda hor yaallaa qofo ka qaadinay iyadoo iska qaado hadday iska qaaddo meel gelisa qaadistana annagaa gaari u keenayno shaqadaas waa bilicda magaalada waxaan ku bogaadinaa si gaar ah ugu bogaadinaa oo ugu mahad celinaa ururka dhallinyarada oo aad iyo aad iskugu xilqaamay annaga nagu dhiirigeliyey nagu hogaamiye nagu dhahay aan ku hogaaminay iyo hooyooyinkan ayagana ka soo qayb qaata afarta xaafadood qayboodii kala duwan ka soo jeedo si kastaba ololaha nadaafadeed ee maanta laga sameeyey degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sara u qaadidda bilicda degmadaasi